hay-adda almuhinsin foundation oo kaashanayso hay-adda gargaarka hiya boqor salmaan ayaa maanta oo ah maalintii labaad waxay sagaatulfitriga u qaybisay dadka naafadaahi ee ku jira isbitaalka martiini iyo dad danyara ku nool kaamuun ku yaala degmooyinka dayneyle afgooye balacad iyo deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka shabeellada hoose mashruucan oo ka mid ah mashaariicda ay bixiso hay-adda gargaarka iyo arrimaha bini'aadanimada boqor salmaan oo taageerayso shacabka soomaaliyeed barnaamijkan waxauu ka mid yahay barnaamijyada horumarineed ee dhinaca caafimaadka biyaha waxbarashada iyo buuxinta baahiyaha asaasiga ee dadka nugul ee bulshada ku dhex noole qaar ka mid ah bulshada naafadahii ee loo qeybiyey deeqda ayaa waxay ka mahad celiyeen deeqda la soo gaarsiiyey alxamdulilah ilaa ilik maxadeelik shukriya afidhirida waa aragna alxamdulilah waa idin jeysini ilaahay hirigaan horigiis ilaa niga walaalahayna oo sacuudi arabiga ah ya alxamdulilah waa maxadsantihiin ilaahay hiligaan hiligiis ilaahay na gaarsiiya magacay waxaa layidhaha xuseen xasan cabdi hay-adda maarday musalmaan raashinkii maarday waa na soo gaarsiiyeen saaxiibaday loo soo dhiibay waa ku mahadsan yihiin insha allah haddana wax kale ka sii sugayna insha allah waxaan ka soo qaxay deegaanka daniga baalow qaraxaan ka soo kacnay jugaan ka soo kacnay dagaalaa ka dhacay dagaalkaasaa ka soo qaxnay khayr allah siiye jasaakum allahu khayru walaalkayna waa noo dadaalay walaxaan cunnoona siiye wax badan oo barakaysan allah siiyo sacuudi carabi maasha allah oo nagu soo dheeqday maanta raashin oo ah bur bariis iyo oo fatrada ah oo nagu soo deeqday aad ay u mahadsan yihiin ilaa ajar iyo xasanad aga siiyo hay-addaas aynu mahad celinaynaa maadaama oo nagula siiyey aan joogin degmada balcad oo aan nahay barakac oo ka soo baxay tuulooyinka aan ku sugunnahay
ugu dambeyn guddoomiyaha degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa ka mahad celiyey hay-adda almahisan foundation oo soo gaarsiisay deeqda wuxuuna markaasi uga mahad celiyey sida ay u gaarsiiyeen dadka danta yar ee ku nool degmada raashinkaas oo gaarayo laba kun oo kaar ama laba kun oo qoys fulintiisana ay leedahay hay-adda alixsaan almaxaasi foundation waa ilaahay wuu noo fududeeyey waanana soo gaaray waa ugu mahad celinaynaa intii ka soo shaqaysay intii qayb ka qaadatay bulshada reer balcad si wanaagsan ay ugu faa'iidaysteen waxaana ku aadinay oo ilaahay subxaana watacaala kasabkiisa iyo ahaanshihiisa noogu ahaa gaarsiino dadka ugu liitay oo annaga ilahay oo kaamamka deganaa iyo dadka magaalada deganaa magaalada waa magaalo ay ku soo barakaceen dad labaatan kun oo qoys ka badan waxaan leenahay waa ka faa'iidaystay reer balcad laba kun oo qoys laba kun oo kaar waa kala wareegnay dadkay mudnayna gacantooday galeen insha allah waxaan rajaynaynaa dadkii soo sadaqaystay muxsiniinta ahaa iyo dowladdii wakiilka ka ahayd iyo intii ka shaqaysay soomaaliya joogtay amba xafiisba hay-addii kale lahaa waxaan leenahay iyo xasaan allah idinka siiyo